Inta badan bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluunka, waxayna isugu jiraan jilaabato badda ka soo saara kalluunka, dad marka suuqa la keeno ka ganacsada kalluunka iyo qaybaha kale ee bulshada oo iibsada kalluunka si ay u cunaan. Faa'iidooyinka kalluunka ayaa ah in kalluumaysi ahaan uu shaqo abuur u yahay dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Kismaayo iyo gobollada kale ee dalka, halka bulshada iibsatana ay ku qabaan faa'iido dhanka caafimaadka ah. Guddoomiyaha kalluumaysatada Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshadu ay ka faa'iidaystaan fursadaha ganacsi ee dhanka kalluumaysiga iyo cunistiisaba isagoona sheegay in kalluunka xeebaha Jubbaland loo iibgeeyo meelo badan sida dalka Kenya oo Jubbaland ay xuduud leeyihiin.
Marka waxaan rabnaa inaan xoojino kalluumaysatada dhalinyarada magaalada ama tahriibka galaya ama meelaha taagtaagan inaan tababar siino annaga maadaama waxaan naqaano uga faa'iidayno baan rabnaa marka insha allahu tacaala marka insha allah waa soo dhawaynaynaa waxaan leenahay baddii ku soo dhowaada haddii aad kalluunka ka ganacsanaysaan iyo haddaad badda ka soo saaranayso iyo haddii aad dubaysid oo dadka aad ka gadayso iyo haddii magaalooyinka aad u gudbinayso oo aad sida macnaha badha badhaadhe ama macnaha dhoobley meelahaas kale la geynayo aad baan idiin soo dhawaynaynaa xaqardheer nafteeda waa la geeyaa kalluunka waa cuntaa markaa soo dhowaadaan leenahay dhallinyaradiinna tababarta ka faa'iidaysta marka maadaama aan ku hadlaya magaca kalluumaysatada iskaashatooyinka Jubbaland soo dhowaadaan ingaleena ku soo biira dhalinyaro badan oo tababaro ka helay wasaaradda kalluumaysiga ayaa haatan ka shaqaysta xeebaha Jubbaland